u yeeshteen baydhabo golaha guurtida waxay soo saareen qoraal siyaasadeed oo ku saabsan mowqifka ay siyaasadda lixda gobol ay ka taagan yihiin qodobo kamid ah adigu waxaa qodob booqa oo kamid ahaa saddexdii juun wixii lagu lagu dhisay oo saddexda gobol lagu sheegay magaalada xamarkood in la baabi'iyo kadib koonfur galbeed iyo axmed madoobe oo jubba kumeel gaarka ah lawada hadal siiyo dawladii internationalka internationalka oo goobta fadhiyo dawladda federaalkana in ay joojiso waxyaalaha xun oo ay ka wada koonfur galbeed dhexdeeda oo ah handadaada cagajugniinka iyo waxyaalaha aan loo baahnayn qodobo saasa oo saddex afar ay soo saareen waan gartay marka maxaa ugu muhiimsana ayaad isdhihi kartaa qodobadii maanta si wada jirka ay uga soo saareen golaha guurtida koonfur galbeed qodobka ugu muhiimsan ay soo saareen waxa weeye saddexdii juun labada kun afar iyo tobanka shirkii ka dhacay madaxtooyada wixii lagu soo yigleelay in laga tuuro oo aan dib loo soo qaadin kadib wadahadal inay ogol yihiin labo in yacni kumeelgaarka jubba iyo koonfur galbeed in lagula hadal siiyo hay-adaha caalamka yuenkana halkaasi ay noqdaan gogjoogayaal saddex in ka bacdi ay ogol yihiin koonfur galbeed in lagula hadlo oo dib u heshiisiin la hadlo waan gartay wararka qaar waxa ay sheegayaan in maamulka lixda gobol ee koonfur galbeed ee soomaaliya ay doonayaan in wadahadal ay la galaan maamulka jubba arrintaasi maxaa ka jira taasi waa wakti kasta waa ku celcelinaa diyaar waxaan u nahay in siyaasada guud ahaan koonfur galbeed ay diyaar u tahay jubba waxaa ka dhexeeya dalka iyo shiigaanka ka dhexeeya jubba nimanka kumeel gaarka ka ah iyo koonfur galbeed in lagula hadal siiyo annaga waxaan diyaar u nahay shacabka ku nool koonfur galbeed in aan la kala googooynin lixdooda gobol yacni wax loo habeeyo annaga iyo jubbana nala wada hadal siiyo arrintaasaan diyaar u nahay taasi wakti kastaba waa ku celcelinaa golaha guurtidina qodobkaas asiga waa ku celceliye xildhibaano hore ugu sugnaa magaalada baydhabo taageersanaa maamulka saddexda gobol maanta waxaa laleeyahay in kulan ay la qaateen guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari laguna wado in maamulkiina kulan ay la qaataan bal arrintaasi ka waran wallaahi kolleyba xildhibaanadaasi waa xildhibaano qaran kolleyna qofku si unbay wax ka noqon karaan lixda gobol maamulka koonfur galbeed inay wax ka qaataan oo ay garab istaagaan annagana waa ku faraxsannahay waana soo dhaweyneynaa laakiin saddexda gobol bataatan koonfur galbeed ma ogolo xildhibaanada taageerayana waa u hambalyeyneynaa soomaaliga qof shaksiga soomaaliga ah oo taageeraya koonfur galbeedna meel kastaba jooga waa u hambalyeyneynaa xaaladda sidaa wey maxaa diidan in hal maamul aad ku midoowdaan maxaa hortaagan ayaad isdhihi kartaa lixda gobol cid kasta waa kula midoobeynaa laakiin saddex gobol ha la kala jarjaro shacabka koonfur galbeed oo dhibaatooyin badan maaragtay ka soo foolleeyihin sababtoo ah markii saddex gobol meel laga dhiso saddex gobolna meel laga dhiso waa la kala jarjarayaa dad la kala jari kara ma aha sababtoo ah hadeertaan miisaal waxaan kugu soo qaadanayaa abaartii ka dhacday gado iyo meesha la yidhaahda bakool xoolihii waxay hadda ku sugan yihiin buurhakaba iyo shabeellada hoose mudul bara way ku sugan yihiin haddii la kala jarjaro waxa weeye dhibaata ka imaanayso xuduudyaal loo samaynayaa dhibaatooyinkaa ka imaanayaan annaga ka hortegi rabnaa oo aan leenahay soomaalida ha garata marka maamulka saddexda gobol oo idinka idinka soo horjeeda maxaad u sheegi lahaydeen maamulka saddexda gobol oo naga soo horjeedo dad lasoo gaday oo meel laga keenay maaha dalkoodii waa dalka dadkoodii waa dadka dadka iyo dalka iyo diinta dembiyeyna ka jirin walaalaheen lixda gobol aan ku midoowno halkaasna hawsha ha ka socotaan leenahay waan gartay marka intuu magaalada baydhabo ku sugnaa guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya wax kulamo ah wada qaadateen miyaa jira kulamo badan aan wada qaadanay kulamo gaaraya ilaa afar habeen saddexaad ilaa hadeertaan kulamo badan aan wada qaadanay kulamada badan aan wada qaadanayna waxay isfahamsiin bay ahayd wax badan baan wax tusnay xildhibaanadii yimida wax badan wax tusay kolley kolley un hadeertaan fikirkii hore in xoogaa yani uu ka yaro dabcay oo markaas iyada dowladda federaalka wakiilka uu ka yahay oo kula noqon doono sayis cusub aan filinayna haddii waa layidhaha waxyaabihii ugu muhiimsanaa aada ka wada hadasheen oo kaleed maxaa noo sheegi kartaa waxaa ugu muhiimsanaa lixda gobol koonfur galbeed inay tahay muqadas aan la tuuri karin cid kasta oo maaragtay yani xoogaa yani si kale wax u arkaysane inaan jecel nahay inaan maaragtay arrintaas ayada aan tusno waxa xaqiiqda oo dhabta ah cid kasta oo xil raadinaysana aan ku soo dhaweynayno annagana aan diyaar u nahay shacabka soomaaliyeed ee lixda gobol degan inaan u tanaasulno sidaas ayaan maaragtay aan aan u sheegayna